إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wufuudka kala socota dowladda federaalk iyo itoobiya ayaa ku sugan dalka turkiga kuwaasoo ka arrinsanaya sidii itoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya dagaalo xoogan ayaa weli ka socda gobolka amxaarada kaasoo u dhexeeya kooxda faanho iyo ciidamada itoobiya wasiirka cadaaladda dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee u dirtay furimaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa laga furay macadka qordoba waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xihan sacuudiga midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas waxay ka qabteen magaalada muqdisho dowra diiniyaha ayaa loo soo xiray dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatan ah u diyaar garuubah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo khamiisa taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay kobiy labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku beegan sagaal iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fitan wufuudka kala socota dowladda federaalk iyo itoobiya ayaa ku sugan dalka turkiga kuwaasoo ka arrinsanaya sidii itoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara maxamed qaasim dowladda turkiga ayaa martigelinaysa kulan dhex maraya dowladda federaalka ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud iyo itoobiya kaasoo looga arinsanayo sidai addis ababa loo siin lahaa badda soomaaliya oo ay boqolaal sano higsanaysay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay ankaro martigelinayso wadahadallo xagga farsamada ah oo dhex maraya itoobiya iyo dowladda federaalka kuwaasoo lagu wada inay kasoo baxaan heshiis buuxa oo itoobiya ku qaadanayso badda soomaaliya shirkan oo wadaxaajoodyadii bishii disembar ee sanadkii hore dhex maray itoobiya iyo dowladda federaalka oo u bedelaya heshiis rasmi ah ayaa waxaa itoobiya ku matalaya wasiirkeeda arrimaha dibadda gideon timotheos halka dowladda federaalkan uu ku matalayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo cali balcad madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan oo horey u dhexdhexaadiyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyadoona ay ka heshiyeen madmadowgii soo kala dhex galay markii uu abiy axmed la saxiixday muuse bixi is-afgaradkii m o u-ga arrinta layaabka leh waxay tahay in dowladda federaalka ee horey u sheegaysay inay itoobiya la kulmi dooneen inta ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay maamulka la baxay somalilan laakiin waxaa adisababa loo saxiixay badda soomaaliya iyadoo aan ka tanaasulin heshiiskaas sidoo kalena sheegin inay ixtiraamayso madax bannaanida soomaaliya iyadoo qayb ka ah qabsashada badda soomaaliya ayay haddana dhowaan ciidamada itoobiya ee loo diyaariyey qabsashada badda soomaaliya waxay dhoolatus militari kusoo bandhigeen tarbiyoodyada waaweyn ee ku yaala dalka itoobiya waxaana kulamada ankara ka socda laga yaabaa inay kasoo baxaan in itoobiya la siiyo badda soomaaliya aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa horey uga digay arrintan iyagoo tilmaamay inay itoobiya doonaynin marinbiyood ganacsi balse waxay doonayso tahay qabsashada badda soomaaliya sidaaba ay horey u caddeeyeen madaxdeeda waxaana ummadda soomaaliya hortaalle ina ogolaan baddooda la qaadanayo islamarkaana ay iska difaacaan xabashida dagaalo xoogan ayaa weli ka socda gobolka amxaarada kaasoo u dhexeeya kooxda faano iyo ciidamada itoobiya warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo qaadaadhigaya farxaan cali cabdulaahi wararka ka imaanaya ismaamulka amxaarada ayaa ku warramaya in weli gobolka ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda faano iyo ciidanka militariga itoobiya ee magacooda loo soo gaabiyo n d f warbaahinta gobolka ee soo tabisa dagaalada dhex maraya kooxda faano iyo ciidamada itoobiya ayaa tabisay in maalmihii lasoo dhaafay deegaano kala duwan oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ay ka dhaceen dagaallo lagu riiqmay oo dhex maraya kooxda faano iyo ciidamada itoobiya ee ka amarqaata abiy axmed meelaha ay ka socdaan dagaalada ugu adag waxaa ka mid ah magaalooyinka waalow goojam goonder iyo debrebirhaan waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo ciidamada etoobiya ay adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo aan loo meeldayin ka fulinaya deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka fano hon mandhefre oo xubin ka ah jamciyadda amxaarada ee maraykanka iyo honig ashagri oo xubin ka ah xarunta xuquuqda aadanaha ee taabacsan jaamacadda britoria ayaa maqaal ay qoreen waxay ku sheegeen in dagaalada ka socda gobolka amxaarada ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa dhinacyaduna aanay muuqan cid loo awood sheegan karo ciidamada dowladda federaalka waxay sii laba jibaareen xamalaadkooda dagaalka waxayna xilligan adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka iyo darooniska halka kooxda faano ay si adag isaga caabinayso dagaalka waxa uu u muuqdaa mid xooggan oo wakhti dheer soconaya maamulka gobolkuna wuxuu isku beddelayaa si joogto ah ayay ku yidhaahdeen labada nin ee etoobiyaanka ah warbixin ay ku qoreen websayteka interpress service bishii oktoobar ee sanadkii tagay labada kun afar iyo labaatanka ayay ciidamada etoobiya waxay gobolka amxaarada kaga dhawaaqeen xamlo militari oo ujeeddadoodu ahayd in lagu maquuniyo kooxda faano gobolkana looga saaro laakiin waxaa xamladaas soo wajahay iskacaabin adag boqolkiiba siddeetan gobolka waxaa gacanta ku haya faano waddooyinka la isaga kala gudbo magaalooyinka gobolka ayaana ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada faano dagaalada ka socda gobolka amxaarada ayay falanqeeyayaashu tilmaamayaan inuu saamayn adag ku yeeshay nolosha si gaar ah beeraha iyo ganacsiga waxaana xirmay xarumihii caafimaadka ee gobolka iyadoo ay sii kordhayso halista la xidhiirta macluul ka dilaacda mandiqadda waxaana malaayiin qof ay ka barakaceen guryahooda iyadoo afar dhibic hal milyan oo carruur ahna aanay aadin xarumaha waxbarashada maadaama badankooda albaabada loo laabay mid ka mid ah asbaabaha sii kordhiyey dagaalka gobolka amxaarada ka socda ayay ku sheegayaan dadka falanqeeya xaaladda etoobiya inay tahay iyadoo dadka amxaarada ay la safan yihiin kooxda faano una arkaan inay yihiin ciidamo u dagaalamaya soo dhicinta xuquuqda dadka amxaarada ah waxaana adag marka taariikhda siraacaadka laga hadlayo in lasoo afjaro jabhad taageero ka helaysa dadka ay ka dhex dagaalamayso wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay saraakiishii ciidamada dowladda federaalka ay u dirtay furimaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaal ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulkhaaliq maani cabdiweli ayaa warkan inoo akhrinaya xasan macalin oo ah wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay saraakiishii ciidamada dowladda federaalka ee ay u dirtay furmaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ka qaybgalayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay isugu yimaadeen xubnaha xisbiga u b d ayuu sheegay inay gul tahay in saraakiishii muqdisho ku dhibaateen jirtay dadka iyo siyaasiyiinta ay u diraan furmaha dagaalka hadalkan ayaa waxaa ka falceliyey taageerayaasha qaar ee dowladda federaalka iyagoona ku tilmaamay inuu yahay mid lagu diganayo saraakiishii ku leeday dagaalada ku dhowaad saddexdii sano ee lasoo dhaafay ka socday soomaaliya ee u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka saraakiishii waddanka ee meelahan dadka ku baacsan jirtay ee xabadaha ku ridi jirtay ee dadka mudaaharaadaya yacni dhibi jirtay waxaa loo diray front iska wada aadeen dadweyne dambe iyo ayaga la iskama horkeenin shaqadii ay lahaayeena loo diray qofkuna markuu shaqada uu leeyahay loo diro waa guul waaye kaas waxaa iska leh midowga nabadda iyo horumarkaa iska leh nabad siyaasadeed ayaa laga shaqaynayay waa midda halkudhigga halkaan ka baxday meeshaan ka baxday ee la yidhaha soomaali heshiisa soomaali heshiisa waad ogtihiin mar alla ee markii madaxweynaha la magacaabay oo la doortay wuxuu u howlgalay inuu horta soomaali isugu yeero madaxdii soomaalida isugu yeero madashii golaha wadatashiga qaranka isugu yeero heshiisyadii dalkan sugayey muddada dheer ayuu gogosheedii iyo madasheedii dhigay madashu waa intaas ayuu dhigayay mas-uuliyiintan dowladda federaalka ay furumaha geysay ayaa markii horeba diidanaa in la geeyo furumaha iyagoona ka dhawaajiyey mar shir dowladda federaalka ay ku qabatay magaalada muqdisho in raggii la rabay in furumaha loo diro aanay ka soo qaybgelin shirka taasina ay jawaab u tahay in aysan rabin furumaha iyo in ay dagaal galaan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada salaamiga ah ee galgaduud ayaa laga furay macadka qurduba waa kan mubaarak cumar deegaanka garbuweyn ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga galgaduud waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo lagu furayey farac cusub uu yeelanayo macadka qurduba kaasoo si firfircoon ugu howlgala wilaayaadka islaamiga ah daafurka munaasabadan lagu furayey macadka qurduba ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta mas-uuliyiin nuuqabo ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kala duwan odayaasha deegaanka ayaa si weyn uga qayb qaatay in deegaanka garabweyne laga furo macadka qurduba oo loogu bartay waxbarasho tayo leh iyadoona macadka haatan si toos ugu furmay deegaanka ugu horreyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey macalin mahdi oo ah maamulaha cusub ee macadka qurduba waxa uu la dardaarmay dadka deegaanka iyo waalidiinta dhalay carruurta isagoona si gaar ah ula dardaarmay ardada macadka loogu furay magaaladan waxaan dardaarmi lahay marka insha allahu tacaala si guud dadka muslimiinta ah oo deegaanka degan inay arrintaasi ay si fiican xil isaga saaraan waalidku ardayda xil iska saaro ardayda laftirkooda xil isa saaraan waxaa laga shaqaynaya waa horumarkooda mustaqbalkooda in badan oo dhallinyaryada ka mid a oo dhallinyaradan hadda joogta faci ka weynaay ah dhibaatada maanta haysa waa waa dareensan tihiin ilaa wax yaroo alla u naxariistay maahani marka in la juhdi la bixiyo insha allahu tacaala aan ka wada qayb qaadano waalidka iyo macallimiintu waa inay iska warqabaan oo isku xirnaadaan sidoo kale nabdoon macalin salaad oo isna ka mid ah nabadoonnada deegaanka garboweyn ayaa bogaadiyay horumarka ka jira deegaanka isagoon si guud la dardaarmay nabadoonnada waalidiinta carruurta iyo macallimiinta macadka annaguna waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala ardadana waxaan leenahay waxaad tihiin masiirka ummaddan insha allahu tacaala inay diintooda maaragtay ku ilhaamido la rabo waana inka rijeehaynaa waalidiintana waxaan leenahay ilaahay barwaaqadan uuna siiyey iyo nacamkan ilaahayna siiyey iyo lagu shukriyo macallimiinta ha lala shaqeeyo insha allahu tacaala annaguna ka odayaala aan insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan qaybtii nooga aadan maaragtay aan ka qaadanno ugu dambeyn sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo ah waaliga wilaaya islaamiga galgaduud ayaa soo xiray munaasabadda furitaanka macadka qurduba ee deegaanka garboweyn isagoona goobta ka jiidiyey kelimaad u badan dardaaran waxaa la rabaa marka in macallimiinta inta juhdigooda tabartooda iyo ay bixiyaan cilmiga ilaahay aqoonta ilaahay siiyey waalidiintu waxaa laga rabaa inay la socdaan ilmahooda inay isku xirnaadaan isku warqabaan wixii khalala yimaadona la saxo meel wada shaqaynayso inay noqoto meeshaas ayaa lagu guulgaari karaa sidaas oo kale odayaasha waa maaragtay naqiib kasta iyo nabadoon kasta mas-uuliyaddaasa laga rabaa inuu sameeyo dhammaan marka waxaan leeyahay dadka calaaqada le leh maamulka deegaankan oo maaragtay joogo hadday yihiin dhammaan insha allahu tacaala in la dadaalo juhdi badan la bixiyo ayaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala macadka qurduba ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka aflaxay arday fara badan oo leh aqoonta aysan kuwaasi oo maanta buuxi dhaafiyey jaamacadaha islaamiga ee ka jira wilaayaadka waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xiran sacuudiga midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas waxay ka qabteen magaalada muqdisho cali aadan xasan ayaa warkan inoo ambaqaadaya waalidiinta dhashay dhalinyaro ku xiran sacuudiga oo midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas ku qabtay magaalada muqdisho maxamed nuur xuseen oo maamulka ali sacuud ku fuliyey xukun dil ah ayaa dilkiisa kadib waxaa magaalada muqdisho kulan ku qabtay ehelada afartan iyo afar kale oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo weli u xiran maamulkaasi ugu horeyn hooyada dhashay maxamed nuur oo ah wiilkii maalmo ka hor la deli ayaa ka warantay goortii ugu dambeysay ee ay wiilkeeda la hadashay magaceyga shuqaay xuseen yuusuf xuseen shuqaay xuseen yuusuf yidowlaa la yidhaahaa aniga oo wiilkaas maxamed nuur xuseen gacal oo dhalay oo isagoo lix sana oo lix bilood jiro oo uga dhintay aabiis oo agoonnimo oo lagu korsho ayga dilaan dowlad laa ilaaha ila aniga hadalkiisa maalinka la dilaayo lama saac u yiri geedka aan ku xiranahay waa ku dilaynaa u yiri maalintii la dilaayo igu dambeys warkiisa wauna yiraa ilmeyga ogaaw waana jirantay allah ku caafiyo u yiri afartanka afarta qofood waxaa ka baxsay inay dowlad sacuudiya noo soo deysaan ka rabnaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta afartan iyo afar kale oo ah dhalinyaro soomaaliyeed oo u xiran maamulka ali sacuud ayaa walaac xoogan ka muujiyey masiirka wiilashooda waxaa la yidhaha madiine cali cismaan waxaa iga xiran wiilaan dhalay muddo lix sano ah muslime wiilal badan oo asaagiisana la xiran yihiin hadduu ilaahay kuu roon yahay ilaahay maaragtay tawfiiqdana waafajiyo ilaahayna maaragtay waa ka xunnahay ilmo masaakiinahoo maaragtay qalad waa dhacaa waana laga kaaftoomaa waana layska cafiyaa wiilashaas waxaan rabnaa afartanka iyo maaragtay iyo afarta qofooda mid waa tegay in lasoo badbaadiyo oo maaragtay naftoor aan loo qoonsan aniga caroow cabdiraxmaan cali aa layidhi cabdiqaadir maxmuud cali aniga waxaa igu dambaysa labada kutub farti aaba asiga araggiisa ugu dambay laakiin hadalkiisa maguud yamanuhu joogay yamanuhu waxaas ku lahaa uu ka tegiyey sacuudigow gale markuu sacuudi xuduudkaa lagu qabtaba wiilkayga waa cunug oo adiga ilmaha soddon iyo shan jirka ah qofaan qof dili in la dilo qofaan qof dili in la dilo cadaaladdarra ila taha dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugan sacuudiga ayaa waxay la kulmaan tacdiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xabsi iyo jirdil halka kuwo kalena xukun dil ah lagu fuliyo warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan dowladdiiniyaah ayaa loo soo xiray dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muudey axmed abu muslim ayaa warkaan inoo akhrinaya dowladani diiniga ahayd ee maktabka dacwada degmada saako u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka wax ka barta macaahidda iyo madaariista qur-aanka magaalada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe haweenka dowladda loo soo xiray ayaa gaarayay laba boqol iyo afartan haween kuwaas oo ka kala socday macaahidda iyo madaariista iyada oona dowladani uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyo maamulka degmada xiritaanka munaasabadda dowladda lagu soo xirayay waxaa goobjoog ahaa culmowdiin ugaasyo nabadoono waxgaradka magaalada iyo maamulka degmada ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyo ugaaska beesha shiiqal ugaas shuceeb yuunis iyagoona haweenku ku booriyey in waxbarashada xoogga la saaro marka nebi maxamed waxaa laga dhaxlay diin weeye dhaxalkii aad qaadateen dowrana ku qaadateen maadaama bishii barakaysneed ayna soo hayso ikhtisaamkii iyo gebagabaduna hadda ay tahay in dumarku dadaalka iyo juhdiga ay bixinahayaan ay sii labalaabaan yaan tawsiic dardaaran ku siinaynaa in laysku tafa- lagu dadaalo in lagu tanaafuso khayraadka iyo wanaagga shaqada aad mujaahidiinta u haysaanna waa khidmatulmujaahidiin ilaahay maalkiina ha barakeeyo owlaadda iyo dadkiinana allah idiin xifdiyo raggiinana allah idiin barakeeyo waxaan dareemayaa in maanta aan u fadhino ikhtitaamkii dowladii soo socotay in muddo ah ilaahay ayaa ku mahadsan kulankan iyo khayrkaana soo waafajiyey wanaaggan ayadoo ay nagu soo aadintahay bishii ramadaan ee barakad badneed duruusaha socdana ka mid ay ahaydo bishii ramadaan soo dhaweynteed iyo maartaaye sidii lagu diyaargaroobi lahaa ilahay raxmaanka ayaa ku mahadsan wax badan waa laga soo hadlayo diris wanaaggii iyo maartaaye in lastacaawuno oo magaaladii waxaa ka dhacay dab khasaaro badan ayaa jirto maartaaye ilahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa hantidaas baxday bedelka horta allahna siiyo haweenkii dowladda ka faa'iidaystay qaarkood oo alfurqaan wax ka weydiisay duruusta ay ku qaateen dowladda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah magacayga ummu xafsa waxaan meesha dhammaan anagoo ah gabdhaha maraakista degmada saako ayaa waxaa meeshaa nooga socotay muddo toddoba beri ah dowro dowradaas waxaan ka qaadanay waxaa ka mid ahaa alkhaybu waalnamiima azuhdu fi dunyaa altawxiid istiqbaalu shahru ramadaan axkaamu ramadaan muxaasabatu nafs arbacuun xadiid fi dami tacasub alqabaliya ayaan ka faa'iidnay alxamdulilah waxaan meeshaan uga mahad celinayaa intii noo keentay oo noo soo diyaarisay insha allahu raxmaan ilaahi subxaana watacaalana waxaan ooga rajeynaynaa inuu ugu bedelo bedel khayr qaba insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah magacayga oo mukhaalid madarsada maraakista meesha laisku keenay iyo dowladda noo socotay toddobada beri wax badan ayaan ka faa'iidnay ilaahi subxana watacaala baa ku mahadsan caawa mar walba inuula soo celceliyo oo dowlad noocaan oo kale naloo soo celceliyo aad ayay u fiican yahan u rabnaa wax badan ayaan ka faa'iidnay dowladda wax munaasabadii lagu soo xirayey dowladii toddobaadkani u soconaysay haweenka muslimaadka degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku soo dhammaatay jawi deggan warkay dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa